Bartamo Suuqa deegaanka badeecada ee gobolka Shabeellaha Dhexe iyo weliba lagu bilaabay dhismaha iyo dayactirka laga suubayo wadooyinka deegaankaas waxaana soo ka burbureen roobabkii guga oo dhowaan ku gubday deegaanka haddaba arintun iyo weliba kakooyte iskaaladow hoogun oo yasuubiyeen maamulka deegaanka badeecada iyo bulshada deegaankaas ankoreen waxaana ku mid ah odayaalka dhaqanka ee deegaanka iyo dhalinyarada iyo weliba iyo hodhawaayana dhismooyinka cusub ee ka bilaabay wadooyinka sayti ee deegaanka alxamdulilah marka hore ilaahay baa mahad iskale oo nagu makaniya deegaankan quruxda badanne ee biyo cadde marka labaad waxaan u mahad celinaynaa dowlad goboleedka hirshabeelle oo ugu horeeyo madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle mudane cali guudlaawe xuseen madaxweyne ku-xigeenka gudoomiyaha baarlamaanka baarlamaanka golaha wasiirada maamulka gobolka shabeellada dhexe intaba waa u mahad celinaynaa waxaa waaye amniga iyo deegaanka dhulkan meeshan hadda maanta ka jiro lagu naaloona waxa u horseeda waa dowladnimada dowladnimaduna wax cayaara ma ahan maanta wadankayna waxa uu noqday wadan horumar leh horuu socdo dadkii deegaanka waa isku tashadeen waxayna isugu tashadeen maadaama culayska ka wareegay inay jeebkooda iyo gacmahooda isugu tashadaan dowladoonuna garabay nagu siisay hirshabeelle waxadii maadaama ee waxbarasho farii ahoo beella aan helnay oo wasaaradda waxbarashada noo timidayoo ay isguul aan caalamiya noo dhistay waa uga mahad celaynaa midda kale wasaaradda caafimaadka amcj keentay waxaasoo dhanna madaxweynaha ugu sarreeyo ulul amriyahoo deegaanada hirshabeelle inay horuu kacaan ka shaqeeyey waana uga mahad celaynaa madaxweyne cali guulaahi xuseen midda labaad dadka deegaankan iikana waa u mahad celinaa oo aad isugu tashaday ee inay wax qabsadaan dadka heerbiicadda waxaa kula dardaaranbaa in ay si gacmo wadajirba wax ku gooyaanaa layidhi ee wax iskugu wada qabtaan waa ujeedaa magaalada waxaa laga wadaa horumar horumarkaasoo ah ayaa horata waxaa ka hadlay barxaddan hubbiga buuxaan oo qanaacadu iyo dadka ay ku waxyeelahayso hadda waa laga baxo beedka waa ujeediin waa noo buuran yahay waa waxbaa laisla dadka herbiicadda waxaa kula dardaarmaa far kaliya erfool ma dhaqnee in dadka oo odayaasha oo sida maamulkaoo kaleetood odayaal dhaqmeedkaoo kaleetood markii wax loo baahdo oo deegaanka wax u baahdo bilicsiga deegaanka waa wax loo baahan yahay in laga waashaqeeyana waa waxa loo baahan yahay maanta waxaan dhex taaganahay barxaddii biyacaddo anigu laba bilood ayaan ka maqnaay berigana waxaan ku arkaa wax oo reereyna oo farxada oo barxaddi biyaha geli jireen wasaqdi ay maamulkii ay ka hagaajiyeen iyo dadweynihii biyacaddo ay iskaashadeen dadweynuhu maarata isku tacliijiyey iyo maamulku oo isku tacliijiyaan wax ku bilaabanay waxaan ku bilaabanay inayna hore u socdaan oo maaragtay ilaahay noo siyaadiyo adiguna maaragtay aad nagu garab gasho wixii lagaaga baahan yahay maaragtay aad nagu taageerto saasaan kaa rabnaa dhanka kale gudoomiyaha deegaanka badeecada ee gobolka shabeellaha dhexe cabdiqoor gaab cadow iyo weyba uuse sheegay in howlan ka bilaabeense isla taladoowe islamarkaasna oo sii wada doonaan annagu hadda maxaanta waxaa taaganahay deegaanka weyn deegaan weynaha biyacaddaan dhex taaganahay oo ka socoto shaqo wanaagsan oo waxqabada waxqabadkaasoo ay sameeyeen dadka isdeegaanka ay isku tashadeen ayaan ka socotay biryahan ilaa muddo toban maalmooda wadooyinkii iyo waqdi intay udhexaysa waa la buuxiyey caraa iyo jaya lagu shubay in jaygaasna waxaa ka tashadeen culummada deegaanka dhallinyarta deegaanka odayaasha deegaanka intaba waa ka tashadeen iyo maamulkoodaba intaba waa ka tashadeen inay ayagu wax ku qabsadaan meeshan biyacadda waa deegaanka weyn ee degmo u socda waxaan ka rajaynaynaa inaan degmana heli doono madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle cali guudlaawe xuseen waa u mahad celinaynaa asigana waxaan ka rajaynaynaa maadaama aan iskoolkii iyo m c hki iyo intiba ay suurto galeen waxaan ka rabnaa degmo aan ka rabnaa inuu degmadan ku dhawaaqo asiga asiga laftiisaa kasoo jeeda degmadan oo degmdegahanaan kasoo jeedo waxaan ka rajaynaynaa inuu degmo ku dhawaaqi doono socodka soo socdo ku yimaado annaguna waxaan rajaynaynaa inaan waxqabadkii aan horu wadno oon aanan aanan ka fadhiisanin